asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteennii haddii eebba idmahayo aynu howlaha fara badan ku qaybsan jirnay ama aynu wax iskaga weydiin jirnay innaga oo hadbaa dhinac ka eegayna xubnahaas farada badan iyo murtiyaha farada badani waxyaalaha ay ku kala saabsan yihiin sababtoo ah haddii aan xubintan kolba dhinacayna wax kaa tusin dee bulshada qaybo ka mid haddii la dayaco qaybo fara badan ayaa warkeedii lumhayaa middaa iyadaana looma baahno sababtoo ah waxa keliya ee aan u baahannahay waxa weeye melaan afkeenna iyo dhaqankeenna iyo hiddaheenna iyo diinteenna intaba inaynu fahanno aynaan noqonin uun dad xamaali ah oo ummado kala duud xamaal u ah midaasoo dhaawac weyn inagu ah eebbahaynaga badbaadiye xubinteenan maantana idamka eebba waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi saddex saddex baa lagu qariyaa waxaa la yidhi saddex saddex baa lagu qariyaa markaad wax qarinayso waxaa weeye shay wax nusqaan ah leh oo wax ka dhiman yihiin ayaad wax ku daraysaa saddex saddex baa lagu qariyaa waad dhihi kartaa waxaad dhihi kartaa saddex saddex baa lagu kabaa waxaad dhihi kartaa saddex saddex baa lagu kobciyaa waxaad dhihi kartaa saddex saddex baa lagu koriyaa intaba waad odhan kartaa ilaan afkeennu waa badweyn laakiin dadkiisii ayaa noqday dad derbiyaha raba inay ka boodaan oo ummado kale ay xmaali u noqdaan taasuna waa cudur soomaalida ku dhacay ma aqaan meelu ka soo galay walow dee cudurka waa la yaqaanaa meeshuu ka yimid dawadiisii ayaan diyaar loo ahayn dhanka eebese waxaan ka rajaynhayaa maalin un inuu eebe cudurrada noocana dadka soomaaliyeed ka saaro middan marka waxay ku leedahay saddex saddex baa lagu kabaa saddex saddex baa lagu kabaa ama saddex saddex baa lagu qariyaa doqonnimo dibna xidhan baa lagu qariyaa doqonnimada dibnahaagoo la xidhaa lagu qariyaa duunyo yarina iimaan deeqaa lagu qariyaa daho yarina ardaa dayran baa lagu qariyaa saddexdaasi saddexdaas ayaa lagu qariya aada ugu fiirsa dhegaystow midda koowaad waxay ku leedahay doqonnimo dibno xidhan baa lagu qariya waa meeshii maamaahii soomaalida ka dhehaysay haddii laa kuusoo moglaya aqligaagoo yar aamuska lagu kabaa tan waxay ku leedahay doqonnimo dibno xidhan baa lagu qariyaa oo waxaa weeye haddaad doqontood iskaba aamusto dee dadku inaad doqontii in kale kuma ogaanhayaan nin edab loo aamusan oo akhlaaq leh unbay kugu aqoonhayaan bes doqon aamusan baa too idabli doqonnimadaadiina cidba ma ogaanin ninkaas waa nin akhlaaq badan oo aamusan baa laleeyahy xitaa qofka wax kaa sheeg waxaa la dhahay ninkaa maba hadle waa nin idablaho bannaanka mardhi waaba lagaa celinba waa doqonnimadii oo aamuskaas ayaa lagu qariyaa dibna xidhan baa lagu qariyaa afkaagaa la xidhaa waa kow waa doqonnimada waa midda labaadee duunyayari iimaan deeqaa lagu qariyaa haddaad xoola yar tahay subxaan allah alxamdulilah laa ilaaha ila allah allahu akbar alxamdulilah rabbilcaalamiin ilahu adaa mahadle waxaad isiisayba yaa ideeqa eebow intaad ii dhiibtaa igu filan ilaahu ii barakee ilaahu ii badi ilaahu ii kordhi ilaahu wixii iga dhiman isii ilaahay igu toos ilaahu intayda ideeqsii ilaahu iimaanka ii kaba waxaasaa lagaa rabaa taa iyadaa ha lagu qariyaa oo see loogu qariyaa dee waa lagu qarinayaayo duunyayarina iimaan baa lagu kaba waa inaad iimaan leedahay haddaad iimaan lahayn xoolo badan oo ilaahay kusiiyo xitaa waxba kuma taraayaan laakiin intaa yar haddaad iimaan ku leedahay waxaagaad iimaansatay dadka soomaalida dhaqamada ay lahayd waxaa ka mid ahaa heel wuu cayile candhuuftayna ilaahay ii barakeeyey qaar dhaha iyo maaragtay waxa yareen cunaa ilaahay igu anfacay iyo howlo badan oo soomaalidu ay horey u dhihi jirtay ayaa jiray waxa weeye marka duunyayarin ah iimaan deeqaa lagu kaba waa iimaankaaga isdeeqsii ilaahay baa kugu kabahayo wabad barwaaqooyo barwaaqaad ka qaadi waxaa ku deeq waxaa laga kuwa badan oo xoolo badan haysta in lagu kalsoonaan adiga lagu soo aado sababtoo dee nin iimaan qabaata oo iimaankaagii ayaa ah mid dhanka eebe ka hirgalay waa midda saddexaadee waxaa la yidhi dahayarina dayr ardaa ahaa lagu qariyaa dahayarina ardaa dayran baa lagu qariyaa haddii aqalkaadu aqal yar yahay islaantaadu laga yaaba inay islaan maskiina tahay oo aan xagga wax soo saarka iyo tabaca iyo aqal dhisidda iyo oodagurista iyo oladhisidda iyo aloolaabista iyo iyo maaragtay hawshaa iyada haddayna aad iyo islaanta ugu fiicnayn marka horeba ardaaga ay dhisayso ayaa ardaa weyn laga dhigaa baa layidhi waxaa la dhahaa soo intan inay qodqodaso may rabin aqoqodin oodaal inta loo soo qoraa oodaa loo dayraa ood weyn aqalkii marka ardaa weyn oo dhisan hadduu ka sokay ilan raggu aqalka ma dhisi jirin inta badan oo gabdhaha soo saari jira hawshaasu hawl warshadaha gabdhuhu ay aad iyo aad u yaqaanaan ay ku ammaanan yihiin ayay ahayd marka haddii gabadhii ardaa weyn uu ka sokeeyo aqalkeedii dee ardaagaasaaba dadku ku dhexlumi waxaa la dhihi bahal aqal dayrin iyo ardaa laba dahyaala ayay gabadhu leedaha la dhihi ardaagaasaaba dadka ku filanba haddii xitaa seexad loo baahdo shan qof lix qofka soo martido ardaagaasaad siixin oo gurigiiba uma ay baahnaba ardaagiina waa ardaad dayran waxaa la yidhi marka saddexdaasba saddexdaasaa lagu kabaa waa soomaalidii hore iyo caqliyadii farada badnaa ee ay sheegi jireen ama ay tabin jireen ayaa tusaalayaasha noocana oo badan ina siinhaya waana mid inaad deeqda innaga lafteennu hooyaa iyo maanta laynooga baahan yahay ilan weli bannaan baynu degannaho dabaqyo ma lihiin markii laga tago xogaagan cirfuulfuulka ah ee aynu waxa weyn moodnay ama aynu dalyawga kaleento ka dhunqululyaysanay taa markii laga tago dee soomaalida weli waa bannaanyaal dadka soomaaliyeedaan la hadlaynana waa soomaalida ardaaga lahayd ee bannaanada jiiftay ardaaguna dee markaad meel cariish ka dhisato xitaa dayd weyn waa u baahan tahay iyo haddii ilah kuu sama ogol yahay gamaas inaad oodato kugu filan oo wax badan tari kartaaye waa mid lagama maarmaana oo maaragtay mar walba aan dadka kula talinayno mahmaahda maanta aan kusoo qaadanayna xubintaana murtida maanta idamka e b waxaa la yidhi war helaa talo hela hadduusan warba helin xageebu talo ku arkay